habeen wanaagsan halkan waa dalsan qodobada ugu waaweyn iniin soo gudbin doonana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare xogooyinka soomaaliya oo magaalada muqdisho ku gudoomiye shir muhiima hay-adaha amniga dowladda oo gacanta ku soo dhigay guryo lagu kaydiyo daroogada cisbitaalka dancadde oo xusay maalinta caalamiga ee cagaarshowga waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa howlgelladii ugu dambeeyey ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka waxaan kaloo idiin haynaa maxkamadaynta dhaliiro caan oo loo haysto kicinta dadweyne ama qabaa'il oo maxkamadda gobolka banaadir lasoo taagay wararka dibadda waxaa ugu waaweyna qasa oo lasku bahaystay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal habboon meel kastoo joogtaan oo naga dhegaysanaysaan aan ku bilaabe ra-iisul wasaare xigeenka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu shir guddoomiyey shir muhiima oo looga hadlayay amniga isla markaasna shirkaas waxaa ku saabsanaa xasilinta magaalada muqdisho iyo sidii guud ahaan dalka loo xasilin lahaa shirka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha hay-adda maaraynta ee qaranka dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana uu halkaasi gudoomiyuhu ka sheegay sida al-shabaab dhulka laga sifeeyey ama islamarkaasna laga saaray loo gaadhsiiyey gargaarka deg dega islamarkaasna shacabka loo gaadhsiiyey adeegyada dowliga gudoomiyaha hay-adda maaraynta qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay islamarkaasna shirkaasi kaga dhawaaqay in dhammaan deegaanadii al-shabaab laga saaray la gaadhsiiyey gargaara deegaanada kalena ee laga xoraya dalkan ay diyaar u yihiin sidii gargaarkaasi loo gaadhsiin lahaa shirkan ayaa waxa uu muhiim u ahaa geedi socodka dowladda soomaaliya waxaana shir guddoomiyey ra-iisul wasaare xakooyinka soomaaliya markan waan in soo gudbino guddoomiyaha hay-adda muslimiinka qaranka oo faahfaahinaya arrintaasi waxaan gaarnay magaalo kasta oo la xoreeyey annaga oon sugin ama aanan wakti waktiga ugu habboon oo ugu deg degsiyo badan aan ku gaarno taasoo runtii ay tahay inaysan dadku dareemin firaaq mar allaala marka ciidamadu ay qabtaan laakiin dowladda soomaaliya qaybaheeda kala duwan oo adeega bulshadu ay hore ka gaaraan sidaa darteeday tuulo ama magaalo la qabtay oo dowladdu ay ku guulaysatay inay qabato toban maalmood gudahood hay-adda sodmo ay ku gaartay dadka ay gaartay waxay dhan yihiin saddex soddon iyo afar kun iyo saddex boqol oo qoys kuwaasoo u dhigmo laba boqol iyo shan kun iyo sideed boqol oo ruux hay-addu waxyaabaha kaleentoodoo runtii aada iyo aada ay uga shaqaysa waxaa ka mid a meelaha ay nimankaan ay ka baxayaan ceelasha iyo wax allaale wixii adeeg bulshada sii jira waa sii baabi'iyaan ceelashana waa burburiyaan mar allaale markaan tagna wax allaale wix aan ka qaban karno ama arrimaha biyaha naqato ama arrimaha caafimaadka naqatane waxaan ka geli karna waan ka galnaa maadaama ay xaaladdu emergency tahay kadibna waxaan u banaynaa wasaaradaha karantood iyo hay-adaha karantooda ay tahay inay ka shaqeeyaan hay-adda sodma waxay runtii ay ku dadaashay inay kasoo daldasho dhaawacyada dadka rayidka ah ee goobaha dagaalada wax ku gaaraan si loogu dabiibo meelaha caafimaadku ay ka jiraan sidaa darteeda waxaan rabnaa inaan runtii idin taabto xoogo yaro caqabada ah caqabadaha ugu daran waxay tahay dee dabcan meesha la xoreeyo oo runtii wadooyinka la marayo iyo xaaladda loo marayo ay aada u adag tahay runtii arrimaha lojistikada iyo xagga dhaqaalaho runtii ku yar haddii la fiiriyaahay sanduuqii dhaqaalaha oo loogu talagalay arrimaha emergencyga weli aan mataqaanaa la howlgelinin hay-adaha ka shaqeeya xasilinta oo runtii la rabo in maadaama ay xoolaha la isticmaalaya aada u yaryihiin annagana ay nugu yaryihiin dhinaca internationalkana ay ku yaryihiin in la ilaasho in wax ldublicate la sameeyo oo runtii ay tahay in leesla shaqeeyo caqabadaa ka taagan laftikeeda oo ah wada shaqaynta waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa shirkan aada iyo aadka muhiimka ah waxaan kalantoodan runtii u mahad celinayaa wasaaradaha gargaarka iyo maalinta musiibooyinka ee dowlad goboleedyada oo si dhow noola shaqeeyo aada iyo aada umahadsantihiin abka dahabala
hay-adda hay-adaha aan idhaahday hay-adaha amniga dowladda ayaa waxay gacanta ku dhigeen guryo lagu keedinaya daroogada iyo waxyaalaha ammaanka duuriya kadib howlgallo ballaaran oo laga sameeyey degmada gubadle siday kusoo waramayso wariyahayaga faadimo cabdilqaadir xasan oo ciidanka xoogga raacdo howlgalka sameeyey
sidaad ogtihiin amniga midka yani falka ay geysato argixisada keliya ma aha falal badan oo waxaa jira amniga khatar ku ah
diyaar muu tihiin inaad wax kastoo ka shakiseen ama aad dareetaan ciidamada amniga ay maamulka aad la xiriirtaan
amni darra haddaa maqashaan idinku waxaa waaye waxyaaba idinku aadan arkaynina laakiin waxaa jiro annagu aan arkayno dhowr mar oo halkan aan joogo laga sameeyey howlgal dhowr weji ka kooban waxay ahayd deegaan balse markii dambe waxay ku soo biirtay saaxadda degmooyinka gobolka banaadir waxaa si toosa idinkala soo hadlaya degmada gubadle caawa waxaa laga sameeyey howlgal baaxaddiisu ay weyn tahay ayna iska kaashanayeen saraakiisha ciidamada qalabka sida oo ay ugu horreeyeen taliska buliiska qaybta bari taliska buliis militaariya taliska nabad sugidda iyo sidoo kale maamulka guud ee degmada gubadley howlgalkan waxay ku tilmaameen inuu yahay mid lagu xaqiijinayay amniga degmada gubadley islamarkaana looga hortegayay falalka lidiga ku ah ammaanka dalka ee xilliyada qaar ka dhaca caasimada soomaaliya muqdisho sida kooxaha dhaca geysta maandooriyaha iyo hubka sharci darrada ah ee lagu dhibaateeyo mararka qaar bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho saraakiisha iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada oo wada socda ayaa lug ku soo maray waxyaha ay ka kooban tahay guud ahaan degmada gubadley oo ka mid ah labaatanka degmo ee gobolkani banaadir waxaa mid mid loo beegsanayay guryaha ku yaala degmada taas oo ay ku tilmaameen in mararka qaar halkaasi si dhuumaalaysiga loo geeyo ama lagu qariyo waxyaabaha ammaanka dooriya oo wakhtiyada qaar qayb ka qaadan kara falalka lidiga ku ah ammaanka bulsho dhowr ah oo ku nool degmada ayaa laysugu keenay barxaddan hadda aan joogo waxaana halkan kula hadlayay maamulka iyo saraakiisha dhallinyarada iyo dadka shacabka ee degan halkan ayaa loo diray baaq ku aadan in ay sii laba jibaaraan wada shaqaynta kala dhexaysa maamulka iyo hay-adaha ammaanka gubadley waxa ay ka mid tahay amni ahaan meelaha ama degmooyinka la ysku halayn karo sida maamulka iyo hay-adaha ammaankuba ay tilmaameen intuu howlgalka socday waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen guryo lagu sameeyo ama lagu kaydiyo daraagiska iyo tiro dhallinyaro ah oo ciidamada ammaanku ay sheegeen in baaritaano lagu sameynayo taliyaha qaybta bari ee buliiska taliyo xigeenka guutada labaatan iyo saddexaad ee buliis militaariya iyo saraakiisha kale ee la howlgasha nabad sugidda degmada iyo guud ahaan maamulka ayaa hormuud u ahaa howlgalkii saacadaha badan qaatay ee laga sameeyey degmada gubadley ee gobolkani banaadir intaasi kadib bulsho fara badan oo dhallinyaro u badneed misena la isugu keenay hal goob ayaa halkaasi lagula hadlay ugu horreynna waxaa hadalka qaatay taliyo xigeenka buliiska qaybta bari waxaan halkaan u joognaa saacaddan inaan guud ahaan maslaxadda ka shaqayno shacabka aan ammaankooda mas-uulka ka nahay anigoo ku hadlaya dhammaan ciidama amniga ee halkaan taagan dhammaan waaye ciidamada halkaan taagan amniga waxay ka shaqaynayaan in aad nabad ku seexataan oo nabad ku soo toostaan oo aad waxbarashadiinna nin kale u madax bannaanaataan ninka la yidhahdo aad sii kobcisaan oo u madax bannaantiine aad sii kobcisaanaan shaqadiina iyo waxbarashadiina iyo tacliimtiina iyo shaqadiina intaba waxaa loo baahan yahay oon rabaa inaan kula dardaarmo waxaan u baahannahay inay adinka degmooyinka kale inku daysadaan
dhankiisa waxaa hadlay taliyaha guutada saddex iyo labaatanaad ee boliis militaariga aadan jeelle waxa uu dhallinyarada faray in xilli kasta haddii ay dareemaan xaalad amni darro ay la soo xiriiri karaan ciidamada amniga iyo maamulkaba
ciidamadii waan haynaa waa diyaar inay idiin shaqeeyaan amnigiina ka shaqeeyaan sharaftiina ka shaqeeyaan sumcaddiina ay dhowraan ayay diyaar u yihiin laakiin waxaan rabnaa inaad u sheegtaan meesha uu ka jiro buro baleenka amba meeshay ka qurunsan tahay baashu inaad u sheegtaan haddii haddaad aragtaan waxaa la yidhaaha daraagiska aad u sheegtaan daraagisku waa waxa ugu khatar badan ee qofka bini aadanka dhibaateeyo ambaba qofka isticmaalo ou yacni dhibaato u ku geysto
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa waxay sameeyeen howlgallo culus oo kala duwan maalmihii u dambeeyey jubbooyinka ayay waxay ka sameeyeen howlgallo kala duwan wasiirka gaashaandhigga oo shalay hadda waxa uu sheegay in lasii dardargelinayo dagaalka lagula jiro al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa fariimaha dagaalka kusii ruqaansanaya dagaalka wejiga labaad ama wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro al-shabaab ayaa waxaa la rajeynayaa inuu dalka guud ahaan ka bilowdo weliba koonfur galbeed jubbaland iyo sidoo kale galmudug si loo dardargeliyo in dalka laga horeeya al-shabaab kulamo kala duwan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu gorfeeyey dagaalka lagu qaadaya al-shabaab iyo wejiga labaad islamarkaasina dalka laga xoreynayo deegaano badan laga saarayo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa shaaciyey in wasaarado dhowr ah lagala laabtay islamarkaasina ayna aaminsanayn ama ay kala noqdeen xasaanadii xildhibaan saadiq cabdulaahi cabdi oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlayay hubkii lagu bileeqaystay caabud waaqa ayaa waxa uu eedihii ugu custaa usoo jeediyey dowladda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud waxa uu ku tilmaamay dembi culus oo aada u weyn hubkaasi sida sharci darada dalka kusoo galay xildhibaanka ayaa sheegay in dembiga koowaad ay qashay cidda hub gelisay dalka islamarkaasina soo gelisay oo ilaaya hadda waxba laga qabana hadalka uu yaa kusoo aadayado haatan xiisad xoogan oo siyaasadii ka taagantaha gudaha dalka islamarkaasina isqoqas badan oo siyaasadeed u jiro madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmedna oo eedihi ku kulaa u jeediyey xasan sheekh maxamuud kuna eedeeyey in ciidankii la jabiyey sidoo kale owlaha dastuurkana uu ku fashilmaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaasina ay tahay arin hoos loo dhigo oo laga wada hadlo oo dastuurka si wada ogol ah wax looga bedelo warkii habeen saaxiibayaal wanaga intaas mar kale intayna kulmayno nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel